halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno xerarkii soomaalida ay ku dhaqmi jireen
haddaan iyar wax kaaga sheego dhaqan hore oy lahaayeen oy ku dhaqmi jireen ayaa maad aragtay dee jiri jiray dhaqankaa hore ee jiri jiray wuxuu keenay in dhaxalkoogii iyo wixii hore ay lahaayeen u saamayn ku yeesho
waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa bayaan ay soo saareen khamiistii ugu yeeray hogaamiyaasha milatariga ee suudaan in xukunka ay dib ugu celiyaan dowladdii kumeelgaarka ee rayidka ahayd islamarkaana ay si deg deg ah xabsiga uga sii daayaan dhammaan dadkii la xiray wixii ka dambeeyey markii milatariga ee afgembiga awoodda ku qabsadeen hay-adda ugu awooda badan ee qaramada midoobey ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin shacabka suudaan islamarkaana ay diyaar u tahay taageerada lagu xaqiijinayo dadaalada dimuqraadiyadda ee suudaan iyo rabitaanka dadka ee ah in la helo mustaqbalka xasilooni iyo dimuqraadiyad loo dhan yahay oo ka hanaqaada suudaan xubnaha golaha ammaanka ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in iskuday kasta oo la doonayo in lagu wiiqo dimuqraadiyadda xilliga kala guurka ee suudaan uu halis ku yahay nabadgelyada iyo horumarka dalkaasi iyagoo ugu baaqay in dhammaan dhinacyada ay isxakameeyaan islamarkaana ay ka fogaadaan kicinta rabshadaha oo ay dhowraan xuquuqda dadka isu soo baxyada nabadeed iyo xorriyadda hadalka baaqa golaha ammaanka ayaa imaanaya iyadoo ciidanka ammaanka ee suudaan ay xabsiga u taxaabeen mudaaharaadyaal tiro badan oo ka caraysan afgembiga askarta kuwaasoo ay ku jiraan saddex mas-uul oo caan ahaa kuwaasoo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday khamiistii in boqol afariyo afartan milyan oo dollar oo cusub ay ugu deeqayso dadaalada lagula tacaalayo arrimaha bini-aadanimo ee ka taagan afghanistan halkaas oo malaayiin dad ah ay macluul ku wajihi karaan xilliga jiilaalka haddii aan kaalmo lala gaarin emila hone oo ah hafayeenka golaha amniga ee qaranka maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in maraykanka uu kaalmada si toosa u marsiin doono hay-adaha madaxa bannaan ee si toosa u taageera ama taageerada uga fidiya in ka badan boqol in ka badan siddeed iyo toban milyan oo ah dadka u nugul dhibaatada ay ku jiraan qaxootiga afghanistan ee ku sugan dalalka dariska waxay xustay in kaalmadan cusub ee dheeraadka ah ee maraykanka uu ku bixiyey afghanistan ay qaxootiga ay wadarta guud ka dhigayso afar boqol toddobaatan iyo afar milyan oo dollar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka keliya taasoo maraykanka ka dhigaysa dalka keliya ee dhaqaalaha ugu badan ku taageera gargaarka bini-aadanimo ee gobolka qaramada midoobe ayaa sheegtay colaado in ka badan afartan sano socday iyo masiibooyin bini-aadanimo oo isbiirsaday ay dalkaasi ku keeneen gaajo iyo cunno yari dhagaystayaal warkeenii dunidana waa nigeynta halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale subax duhur wanaagsan dhegeystayaal washingtonna saacadda waa lixdii iyo afar iyo soddon daqiiqo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa dalka jabuuti noogu soo diyaarisay wariyaha v o e da sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walibood naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka waxa uu idinkaga imanaya jabuuti anigoo asaga siciid faarax ayaana barnaamijka idiin daadahayn doonta barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka waxaynu kaga hadlaynaa oo toddobaadkan aynu ku falanqaynaynaa xeerarkii kala duwanaa ee soomaalidu ay ku dhaqmi jireen inta aanay qaadan diinta islaamka ka hor xeerarkaas weli waa ay ka jiraan deegaamada kala duwan ee soomaalidu ay degaan waxaa arrimahaasi wax ka qoray oo in muddo ahba ku jiray baaritaan ibraahim axmed cali oo ka mid ah qalinleyda reer jabuuti waxa uuna xeerarkaasi iyo xilliyada ay jireen iyo qaabkii loo isticmaali jirayba uu ku qoray buuggiisa qaybaha kala duwan leh ee la yidhaahdo aaya reeb waxa uuna ibraahim barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka toddobaadkan uga waramayaa xeerarkaasi kala duwan ee soomaalidu ay lahayd
waa silsilad ama waa taxane waa lix qaybood oo wala aaya reeb uun ah oo dhaqanka iyo hiddaha iyo taariikhda waxaadee ka sheekeynaya ka u horeeyey waxaa la ydhaha magaciisa kab dhexeeye ayaa la ydhahdaa kan iminka soo baxayna waxaa la ydhahdaa cirmaalka buraad labada magacba isku mid maahan laakiin magacoogu waa ayareebka koobaad iyo ayareebka labaad ayareeb saddexaad baa jira saan kuu sheegayey shan waaxood ayaan u saaray shantaa waaxood waaxda koobaad waxay ka hadlaysay uun abtirsiinta soomaalida iyo soomaalida sida u kala babaxda iyo halkay kasoo jeedi iyo waxaa waaxda labaad waxay ka hadlaysay falsafadda iyo caqiidada soomaalidu aaminsan tahay diintii u horeysay geeska africa imatay diinta geeska africa imatay oo diintii yuhuudda ee nebi muuse caleyhi salaatu wassalaam yacni diintii towraad ee nebi muuse lala soo diray ah diintii labaad oo diintii ciise loo soo diray ah lala soo diray ah iyo diinta islaamku say ku nagu soo gashay iyo kolkii u horey ugu dambaysay oo qof soomaali ah oo bilaa diin ah oo diinta islaamka dee haysta diin kale ama cawaam ha ahaado ama diin kaleba haystee xilligii ugu dambaysay oo ahay qarnigii afraad bilowgiisii saddex boqol iyo saddex iyo toban hijiradu kolkay ahayd iyaa ugu dambaysa qof soomaali ah oo maxaan leedahay diin kala haysta wixii intaa ka dambeeyey soomaalidu diin islaam oo barax tiran unbay haysteen ama aqoontoodu ha ka koobnaato ama aqoontoodu ha badato ha ballaarato marka cilmi barista iyo xujajkii iyo say ku imatay iyo waxaas ayuu qeybtaasna ka sheekeynaysaa qeybta kale waxay leedahay soomaalidu waxay leedahay dhaqan iyo xeer haddaba iyagoo islaam ahaa maxay soomaalidu xeerar u samaysteen oo markaa xeerar fara badan ilaa shan iyo toban xeer oo soomaalidu lahaayeen shan iyo tobankaa xeer aan soo sheegnay xeerasha kale oo dhan waxay iyo iyo waxaa jira xeerka la yidhahdo xeerka ciisa maxay ku kala duwan yihiin iyaan ka hadlayaa maxay haddana soomaalidu u samaysatay xeer iyagoo diin haysta oo dee sharcigiiba uu yahay kitaabka kariimkaa kitaabka qur-aanka ee xaniifka diinta xaniifyada kolkaa halkaana buugga uu isu yar dul taagay haddaan intaa taad ka bixin maxay u samaysteen marka ayagoo diin haysta xeerarkan iyo waxyaabaan kale
waa taa buugga ayaa maad aragtay si fiican aan ugu caddeeyey haddaan iyar wax kaaga sheego dhaqan hore oy lahaayeen oy ku dhaqmi jireen iyaa maad aragtay dee jiri jiray dhaqankaa hore ee jiri jiray wuxuu keenay in dhaxalkoogii iyo wixii hore ay lahaayeen u saameyn ku yeesho kolkaas taabaa keentay inuu jiro wax xeero oo ag socda kitaabka qur-aanka tusaale haddaan kuusoo qaato ninkii la odhan jiray alcumari markuu yimiday ama uu ka sheekeynayey kitaabkiisa masaalikul amsaar la yidhaahdo uu kaga sheekeynayey degmadeenna dhulka soomaalidu degto gaar ahaan dowladda ifaat wuxuu yidhi dadka ree ifaat waa dad muslimiina madhabtooda waa shaaficiya waxay haystaan boqol kiiba boqol kitaabka qur-aankao way weynaynayaan laakiin mar kasta waxaa ag socda xeer sida qur-aanka ay u weyneeyeenoo muqadisa qoraalkaas markii la sameeyey waxa ka sokaysa toddoba boqol oo sannadood ayaa ka sokaysa marka ma soo caan bixin toddoba boqol oo sano ka hor magacda iminka la yaqaana ee soomaalidu xilligaa dadka barbar baa la odhan jiray magaca barbar la yidhaahdo iyaa soo iyaa caan ahaa magacdan soomaalida ama xataa magaca soomaali haddii la maqlayna way koobnayd oo magacdan iminka caanka ah ee la yaqaano soomaalidu magacan soomaaliga iyo waxay u kala baxaan soomaalidu de saddex qabiil oo waaweyn saddex bay horta u kala baxaan kolkaa waxaa la yidhahaa sab samaale iyo shirays soomaalidu shirays ma taqaana badaydoodu ye degmadana unbaa laga yaqaanaa jabuuti iyo hareeraheyga oo weliba dadkii hore waaweyn unbaa dabada magacaa ka gaadhay markaa sab iyo samaale iyo shirays saddexdaas magacdaas ma soo caan bixin
oo wax hadda soo baxay kadib markii soomaalida soo baxay magacda u horeysa ee soomaalida kala qaqaybtooga waxaa xusa kitaabka futuuxulxabash yacni dagaaladii axmed guray iyaa maad aragtay badi magac fara badan oo magacda iminka la yaqaana ahi la maqlay oo waa xilliga nidaamka qabiilka cusub ee iminka soomaalidu leedahay uu bilaabmay oo jilibjilibyadu soomaalidu ay iminka kale yihiin waa samanka uu bilaabmay waa samankii axmed guray ka hor si rasmi ah looba garanayo kolkaas maxaan idhahdaaye xeera xeerashaas adagna way lahaayeen marka ma odhan karaayo toddoba boqol oo sano qoladan la sheegi karaayo waa ciise uun ma odhan karaayo oo wax caddaynaya dee ma jiro laakiin wixii ka dambeeyey axmed guray maxaan idhahdaaye way cad tahay in ay maad aragtay qabiilada qaarkood sida qolo la yidhaahdo hawiye oo raasci la yidhaahdo iyagu maxaan idhahdaaye iyaguna xeer adag oo dhegeleyda bay samaysteen laakiinse xeerka ciisaha lamid ma ahin oo uu kaga wuxuu kaga duwan yahay dhegeleyda iyo qodobka markaan kuleeyahay dhegeleyda iyo qodobka guddigu markay arrin dhacdo waxay maad aragtay saaraan dad iyay saaraan oo arrinta eegta haddaba xeerasha soomaalidoo dhan guddiga maanta guddigii baxday iyo shalay guddigii baxday iyo bishii hore guddigii baxday waxay handisaan ay ka fikiraan marka ay yidhahdaan waxan baa maslaxada waxan baa lagu kala bixi karaa waxan baa lagu heshiin karaa uunbay gooyaan oo lagu kala laakiin halkan ma noqonayso xeerkan daryeer iyo dabarba horta xeerka ciisaha la yidhahdaa oo qoladii raggii dhigay magaca daryeer iyo dabar bay u saaraan halkan waxa weeyaan qodobku waa maxay arrinta caynkaasa gabadh baa hee carjawda dhegta laga gooyey maxaa u yaalay dee
marka dadka marka ciisaha xeerkoodu marka hore sii qodobeeya qodobo kala duwan bay lahaayeen iyay kala ayay sii qodobeeyeen marka khalad markuu yimaado qodobkii lagu saxay uu iska yaalaa uu iska yaalaa wax la doodoonayay oo u samaysanaysa ma jirto dhinaca soomaalida kale guddi loo saaray marka wax dhacaan waxay dhacaan oo kolkaa maxaan idhahdaaye qodob cusub mar kastaba qodob cusub ama dee odhanayay marka xeerka ciise imsuu ka koobanya
kolka koowaad waxaa la yidhaahdaa lix kabood kabta dhaqanka ayaa u horeysa kabta dhaqanku waxay ka kooban tahay boqol qodob kolkaa kabta dhaqankaan kuleehay dhaqanku waa kab dhexeeye waxay ka dhigan tahay kab dhexeeye waa kabta maamulka bay ka dhigan tahay kab dhaqan maamulka ayay ka dhigan tahay maamulka kolkaan kuleehay waxa weeyaan afar hay-aadood hay-adda koowaad waa hay-adda ulhayaha la yidhaahdo oo waxa weeyaan boqol iyo afar iyo afartan nin iyo arrimaha goysa oo arrimaha qabata waa hay-adda xeerku waxa la yidhi waa wax la sugay iyo wax la sugaayo xeerku waa dhacdo iyo dhigane iyaa la yidhaahdaa wax la sugay waa wax laysla garanayo oo heshiis ahoo hiddii toole laysku qabsanayn wax la sugaayana waa arrinta ugubka ah ee cusub de jadiidka iminka simankan oo kale de waxyaalaha dhace ee horey raggii waaga ay garanayn kolkaa waxaa ugubka ah boqol iyo afar iyo afartankaa oday ayaa iskugu imanaysa meeshuu ugaaskii hadduu jirana waa loo yeedhay boqol iyo afar iyo afartankaayo ugaaskaayo ansixisan mahayna qodob lagu xukumo qolo ma noqonayo ama meel lagu xukumo ma noqonayo markay iyagu ansixiyaan ayuu xeerashii dambe hore ku biiri kolkaa hay-addaas oo ulhayuhu maamulo nin ulhaya la yidhahda uu maamulo iyaa maad aragtay waa kow iyo kab dhexeeya ay ka kooban tahay kab dhexeeya markaan ku lehay waa xeerka een naga dhexeeya ee bulshadu jilibka kulaatay saameyn karin ee bulshadoo ku dhan wala saameynayo wey markaan kab dhexeeya kulahayo xeerkii ummadda ka dhexeeyey weeyaan bulshada ka dhexeeyey marka haddaan ku cabirno teenan dowladahan maanta waa xukuumadii oo kale waa dastuurka dastuurkii weeyaan kab dhexeeye iyay ka dhigan tahay oo markaa maxaa dhadaye mid waa taas qalada labaad waxa weeyaan een, guddiga oo waa kuwa maxkamadda ee sharciga ee maxkamadda maad aragta dadka kala soorta xuquuqda iyo maxaa dhadaye dooseeyada iyo maad aragta dee wixii dadka istirira ama dadka iskhilaafa ama dadka isku dhagarooba ama dadka isdhaawaca ama dadka een, een, gardarrada isku geysta dadka kala xukuma weeyaan eh, waa guddiga oo waa qolada maxkamadda ee tribunaalka iyaguna iyay la dhigantaa Een, iyagu waxay leeyihiin keligood toddobiyo konton qodob iyo iyagu leeyihiin oo maad aragtay ha- maamusha oo xaku- ee, oo isku xukumaan dhexdooda oo ummaddana ku xukumaan Een, qolada kale waa qolada gendaha la yidhaahdo waxay ka dhigan yihiin baarlamaanka waa qolada sharci jid- dejinta waa qolada xeerka dejisa ee xeerka samaysa ilaalisa ee xafida oo xeerka looma yeelin qoraal dee oo soomaaliduba wax ma qori jirin laakiin qolada gendaha la yidhahdo waa reer afar iyo afartan qalaho meel la dejo kolka meeshaa la dejo een, oday waliba ama qof walloo kamidahiba xaas buu leeyahay isaga iyo xaaskiisa aqala dejin ee, afar neef oo een, een, lo ah oo sac ah oo weliba dhidiga oo irmaan iyaa la siin Een, xoolaha isagu ma lehin afartaa sacaad reerkooga lagama soo eriyin ciisaha kalea laga soo eriyaa kolka maxaan idhahdaa seeraa loo yeelaa seeraha soo ma garanaysid seeruhu waa meel xad ah ayaa loo yeelaa shan iyo toban een, kiilo dhinac walibaba xoolo kale ma daaqi karaan waxa daaqi uun ah, socahooga ah, qof waliba saddex sacood ama afar sacood buu leeyahay iyo iyo- iyo waxa dhanaan biyo iyay meeshu leedahay meeshaabaa la dejiyaa kolkaa een, waa afar iyo afartan nin afar iyo afartankii dumarka ahaa iyaa iyaa la iyaa la fadhiya Een, gabadha waa inay dhalowyo tahay meesha imatay gabadha dhasha waa inay tahay oo ama wiil ha ku curato ama gabadh ha ku curatee waa inay gabadh dhalowyo taho hadduu odaygu afar islaamood leeyahay ta u yar ee iyaa loo soo kaxayna kuwii kale xoolihii iyo wixii kale reerihii bay la- iyay la oolayaan imisay oolayan markaa meesha Een, waxay yaalin afar sannadood baa xe- ayaa xeer u ah afar sannadood dabadeed waa la kala diraa oo rag kaloo cusub ayaa la keenaa haddaba afartaa sannadood ragga meesha joogay waa afar iyo afartan baan ku udhay afar iyo labaatan nin Een, oo waa rag waaweyn oo siddeetan jir iyo toddobaatan jir iyo lixdan jir ah Ah, labaatankuna waa rag yaryar oo soddon jir iyo labiyo labaatan jir iyo siddeed iyo toban jir ilaa shan iyo soddon jir ilaa afartan jir ayay noqon karaan haddaba afar iyo afarta afar iyo labaatanka nin labaatanka nin ee dhallinyarta iyo afartaa sannadood xeerkii hore xafisiiyaan oy baraan oo qodobka hadduu dhaco waxaabaa u dheganaya xafid hadduu kaala dhaco subaxii iyo galabtiibaba sidaabay u baraanoo waxay leeyihiin laba miskiid haa laba miskiid bay leeyihiin miskiid xalka cadceedda ka soo baxdo ayuu ku yaalaa miskiidna xalka cadceeddu ka dhacdo ayuu ku yaalaa kolkaa salaadka subaxa miskiidkaabaa lagu tukadaa maxaan idhahdaye cadceeddu ka soo baxayso xagga ku yaala ee reerka kaga yaal reerka meesha degan koob iyo toban aqal iyo koob iyo toban aqal iyo koob iyo toban aqal afartaa koob iyo tobnaad ayuu yahay kolkaa koob iyo toban iyo koob iyo toban iyo koob iyo toban waa mise afar iyo afartan soo maahan afar iyo afartankaabuu yahay bartanka waxaa u taalla xeedho weyn oo la ydhaha magaceyga oolsha oolsho xeedho la ydhaahdo ayaa bartanka u taallaa fadhi nin ama hal mitir iyay la eg tahay xeedhadu kolkaa xeedhadaabaa subaxii kasti lo-da iyo caanaheyga markaa laga soo dhiso iyo islaam waliba oo ninka guddoomiyaha u ah raggan oo ninbaa guddoomiyaha ah islaantiisa ayaa qalci wax la idhaahdo qalcigu waa malqacadda marqa- maraqa lagu darsaday godan oo saa ah oo intaa yar ku gabuuba.
fandhaalku kale fandhaalka oo kale maahin waa weel kale oo sida fandhaal eh, sida qorigoo kale ahoo laakiin gudan marka waxay qaadaa qof wuxuu cabi karo qof wuxuu yar kab adugu waxa weeyaan laba kubaayadood way qaadi kartaa weelkaas iyaa maad aragtay een, iyaa iyaa islaam waliba caanihii siciga ay ka soo listay intaa weelkaabay kusoo shubi oo xeedhadibay ku shubi kolkay xeedhada ku shubto markaabaa saan usoo joogsan markaa salaadka subaxa loo hortii horta marka salaadka subaxa laga baxo waa la ducaystaa qaab loo ducaystay leeyihiin raggaas iyay u ducaystaan erayo u gaar ah iyay ku ducaystaan waxay leeyihiin afar iyo afartan qori way soo caymadaanoo waxay yimaadiin halkii xeeradu taallay xeerada iyay taallaayo markaabay saan galaan kolkay saankaa galaan bay ninkii u weynaa ee guddoomiyaha u ahaa ninka curadkaa la yidhaahdaae iyaa maad aragtay weelkii yaraa oo islaantihiisu sudhay iyuu horta isagu intuu soo daro isagu kabadaa uu ka baxaayo nin waliba halkuu ka kabaday ayuu ka kabadaayo nina ma waswaaso guud ahaan waa naga intaan dhegaystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan qayb kale oo ka mid a barnaamijkan xeerarka soomaalida waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena sooyaalka dhaqanka ee soo socda inta uu socday barnaamijku waxaa idiin daadahaynaysa anigoo asaga siciid faarax waxaa igala qayb galay oo marti igu ahaa ibraahim axmed cali oo ka mid a qaalinlayda reer jabuuti qorayna buugga aayareeb oo uu kaga hadlayay xeerarka soomaalida tan iyo intaynu mar kale ku kulmi doono dhegaystayaal barnaamij noocan iyo kale waxaan idinkaga tegayaa nabaadiino
aad ayay u mahadsan tahay sagaal siciid faarax oo nala socodsiinaysay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka markana dhinacii cayaaraha haddii aan egno dhinaca iyo dalka talyaaniga horyaalka siraaga kulan ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda naaboli ee kubadda cagta ayaana dib ugu soo laabatay hoggaankii horyaalka siraaga ee ay haysay kadib markii saddex gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda bolonya horyaalka ayaa waxaa si kumeel gaar ah muddo afar saac u sii haysay kooxda ac milan oo ay isku dhibca yihiin naabole ayaana farqiga goolasha ku haysa siddeed iyo labaatan dhibcood ayay leedahay toban kulan oo ay ciyaareen si la mid ah kooxda ac milan ayaa iyadana siddeed iyo labaatan dhibcood haysata laakiin goolasha ayaa looga badan yahay saddexda gool ee kooxda naabole ay kaga badiyeen kooxda bolonya ayaa laba ka mid a waxaa u dhaliyey xidiga lafdhabar ku ah kooxdaasi ee insenia goolka kalena waxaa u dhaliyey ruus bana kooxda yuventus oo maalmahan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay ku jirtaa kaalinta toddobaad iyadoo maalin ka hor guuldarro kala kulantay kooxda sisola yuve ayaana sidii uu ronaldo uga tegay waxaa loo malaynayaa inay hoos u sii dhaadhicayso dhinaca ay dalka sbeinna kulan ka tirsan horyaalka laliiga ayaa xalay la ciyaaray kooxda saltavigo oo gurigeeda joogta ayaa waxaa hari eber uga badisay kooxda real sociedad granada iyo getaf oo wada ciyaaray hal iyo hal ayay ku kala bixi waayeen levante iyo atletico madrid oo difaacanaysa horyaalka laligana laba gool iyo laba gool ayay isla dhaafi waayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa maanta la cayaarayaa kooxda ilja ayaa martigelinaysa kooxda real madrid sevilla iyo sosuna ayaa isku aadan valencia iyo villareal ayaa is arkaya halka kooxda maalmahan uu xaalka ku xun yahay ee barcelona ay la ciyaari doonto kooxda deportivo alves barcelona oo iska ceerisay tababarahoodii kuman ayaana hadda dadaal ugu jirta inay helaan qofkii rasmiga ahaa ee ay ku bedeli lahaayeen sidoo kale dalka sbain ayaynu weli ku jirnaaye kooxda real madrid ayaa ka fikiraysa inay iibiyaan ciyaaryahan eden hazard oo dhaawac ka bixila kaasoo looga gacan hatinayo kooxda newcastle united oo dhowaan shirkad maalqabeen ah oo sacuudiga ay iibsatay hazard ayaa labaatan daqiiqo oo keliya ciyaaray kulankii ilkalaasika ee kooxdiisa ay kaga hortageen kooxda barcelona toddobaadkii hore dhinaca kale hazard ayaa sidoo kale loo malaynayaa inay doonayso kooxdiisa chelsea sidoo kale ciyaaryahan bowel bogba oo u ciyaara kooxda manchester unitedna xor ayuu noqon doonaa marka la gaaro bisha juun ee soo socota waxaana soo baxaya kooxo badan oo doonaya oo ay ka mid yihiin real madrid iyo b s g manchester united ayaana ilaa iyo hadda ka hadlin haddii xidiga uu markaasi ka tegi doono isagoo marka la gaaro bisha juun dooq u heli kara inuu heshiis lasii gaaro kooxdii uu doonayo bogba ayaana calaamada casaanka ah la siiyey kulankii kooxdiisa manchester united lagu bahdilay garoonka old trafford kadib markii shan gool iyo waxba looga badiyey kulankaasi oo ah midka ugu weyn ama loo tiriyo kan ugu weyn horyaalka premier leaga ayaana dadka ciyaaraha ka faallooda waxa ay sheegeen inay noqotay masiibadii ugu weyneed ee waayadan soo marta kooxda manchester united tababare sir alex ferguson oo kulankaasi daawanayna madaxa ayuu ruxay bogba ayaana hadda waxaa laga yaabaa inuu kooxdiisa ka tago haddii ay ku guuldaraystaan inuu qandaraaska uu sii kordhiyo dhinaca kalena oligana solsha ayuu cadaadiska kusii kordhayaa isagoo baritana wajihi doona kooxda tottenham oo mar kale u noqon doonta imtixaan kale oo adag ka hor inta uusan ciyaarin kulanka champions league uu kaga hortegayo kooxda atlanta ee kubadda cagta dhegaystayaal wararkeennii ciyaaraha ee idaacaddeenii duhurnimona waa nagayntaa
halkaas haddii aan ku dhaafno wararkii cayaaraha markanna waxaad nala dhegaysataan heestan dhegihiina kusoo dhacaysa heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe dhammaanteen nabadgelyo